bismillahirrahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaala miinfel meelbayso dhogdanga hakudhowaada barnaamijka kulanku warsanna waa mii walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinamaasniha galaytuu taarigdiya keedanta tumiyo toddobada bilo nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadiisan barnaamijka kulanku warsanna uu nimada akhyaare weliba ku mid ahaa gudoomiye ku-geenka maaliyadda ee degmada tambaydhabo yuusuf bare maxamed iyo weliba usu kordhaya waxyaabihii usoon qof saabita iyo antiisu helkala wareege barnaamijka sinkaayna dhuwansiyaal ah saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana uu nimadaha dilaar weliba ku mid ahaa cabdiqaadir ali xasan gudoomiye ku-geenka arrimaha bulshada ee degmada tambaydhabo iyo weliba uuse ku hadalaya ah arrimaha bulshada usoona dhaliiliyo saasoo kaleba sheegay in hay-adaha ku shaqeeya degmada tambaydhabo iyo ku shaqeeyan ah musuq maasuqa haddaba arrintaasi ruwan dhuwansiyaala barnaamijka sinkaaya madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo weliba usiina kulula qaadaya agaasimayaasha wasaarado iyo saasoo kale guddoonka guddiga shaqaalaha reedka ee dowlad goboleedka jubbaland haddaba maysheene kulunja mayna kuwada hadalakheeraya barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsana oo nimadu hadiilar weliba ku mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa weliba usiina kulula qaadaya xubno ka tirsana guddigii inta badan ku shaqeeyay arrimaha fatahaadada ee deegaanada gobolka hiiraan ah haddaba may kuweeray madaxweyne farmaajo akheeraya barnaamijka sinkaaya maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho iyo waliba yonha bandhigkana regla sheegeen iyo weerar iyo xalay iyo kujeysnaga degmada dharkiile ee gobolka banaadir ah haddaba may kuweeray maamulka gobolka banaadir akheeraya guddoomiyaha horima hoose faafayo iyo barnaamijka sinkaaya wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba iyana ku hadalaya howlaha gargaarka fatahaadada iyo saasoo kale sida wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kaalin uu ku jeysatay qodobada aas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsana uu nimada akhyaaraysinkaaya barnaamijka uu kule baasaare waan siiladara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raashka dhanka farsamada madakudirta weliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nordararta weliba howda singolaa dhugunsyaalah hamiin fail ku bilaabay qodobkan koraya gudoomiye ku-geenka maaliyadda ee degmada tambaydhabo yuusuf bare maxamed ah iyo weliba uuse korbeya waxyaabihii suunqobsoomay muddada usa xilkala wareege haddaba gudoomiyaha marusigeegahanay booqda stuudiya warsana iyo weliba usan waramay waryaheena muxudiin husne
runtii xilku web waa muddo un la wareegna way haytay hal bil ka hor oo balla xisaabo muddo oo soddon iyo saddex beri ka hor ayaa nominationka yaa bahay gudoomiye ku-xigeenada dhan iyo gudoomiyaha iyo hakayaha guud ee dowladda hoose intay xilka muddada kooban oo una roogne waa muddo afar sitimaan waaye four weeks waaye walaa anka badan ooyo nin qobsame way kumid haytay inay yacni walaa anka muhiimsan way haytay inay horta yacni at least ku qayb qaadano wala eraw community interaction isdhexgalka bulshada oo muhiim haytay maamulkii horlaanjaray walbadanasu suubiye walbadanasuubi laakiin unaweb waa maamulka mudda sida ogto muxudiin dadku meela sheenayan dadka kale ku qaadayan haddana meel kala jeeyayan marka maamulkii hore sina mahadsanyin wayba una intii hadda roogna muddada kooban wayba walaanka muhiimsan hoobaha ka kooba wayba community interactionkaas una suubin isdhexgalka bulshada ee ku muhiimsanta inay yacni dadka naftarshow ka dhiirigelin inay micnaha iskaa wax u qabso wal noocaas yani programkaas suubino oo dadka yacni intii iska taladaan intii dad kale ka talada lahaayeen muhiimo si isan aragteen wayba gurmad oo way jaray bardaalin suubiyay dadka dhalinyarada ta un iidan dhiirigelinay intii contribution suubiyeen oo intaasoo kun oo dollar yacni si degdeg lakajeeyay iyo owal hay-adna liin codsilinka darneen dadka naftarshow iska taladeen arrintaasoo kale iidaa maamulkan dhiirigeliyay taasoo kalent way ka tusaasee yani inay dadka iska talada kor way kala suubinaya iska talada anoo ka dhex jara suuqa weyn ee suuqa baydhabo yaa haddii aad ogta qaybta masaajidka iyo qaybta kale bacadlaha intan dhexeed dhiiqa badan ayaa le dhiiqadaas wayba suubinay yani wacyigelin basa suubinay una inay yani dadka dhiiqadu isku qaadaan baabuurta aan jeyne degmada shidaalka ankashubaasi ilaa lixdan iyo toddoba kaarika oo dhiiqa ayaa meel lagu qaaday suuqii dhan waa la iska bannaayay dadkii lankii masaajidka awal yani dadka masaajidka tagohay dhiiqadaas dadkii isku qaadeen walaa una unsuubin way bahaytay unna inay una coordinate gareyn coordination unsuubin taasna walaa una ku guulaysan kumid eta taasna cashar way hanin ku bahaya inay dadka iska talada koro way kaloo suubina insha allahu tacaala qorshahana ka jara in insha allahu taala magaaladan walbadan ku qabado doona walaa kaloo horta nin suurtagali yaa ka dhex jaray way kaloo nin suurtagali inay hay-adaha ku shaqeeya degmada baydhabo international national iyo local partners intaba intii coordination un suubino un weerna waliyo qoboda lahayn bulshada ha bandhigaan ha bandhigaan web waa hadda ku dibna inay maamulka ciidan la shaqeeyaan horlaan hay-adaha inta badan maamulka ma la shaqeeya jarna walaaweera la shaqeeya jara laakiin inta badan waan sheegnay boqol kiiba boqol inay hadda kudib wali yani ummaduun linka talagale yani walaa wala la dhuumadame wal ummaduun linka talagale waa inay ummadda sidii cadaalad ah oo la faday lindeersiye yani labaatan iyo sideed sano yaa wadanka weli ka waday gargaara laka wada dareema korto weli baahidii ma dhamaadahayt intay walku khaldanyihin beesi yani baahayta resultigii web waa dadkii hay-aduhu internationalkii caajiseen dadkii donorska caajiseen laakiin weba muhiim ah dhibka meelo ku jira inay la ogaado marka walaa unu iska dayahayna web waa maamul ahaan inay yani dadka gargaarkii linka talagalay weldeersiyahaye servicekii la fadaayay quality layaa taas naftashay ka dadaalaan idanka dadaalaan waana dareemi doona inay challenge badan naqdo doonto sida aad aragtay muxudiin weyb waa buundooyin way jaray hadda for example beedhow example hobaan qaadana dhowr buund oo la dhisay kun sagaal boqol afartan meeyadii la dhisay oo muddo hadda sideetan sano toddobaatan sano kuroogay yaa weli sidoo inteegan buundo oo hal sana ka hor la daactiray oo beedhaba ka taalan weyb hadda hadunti dareema korta kuwaalid xumada meelo yaalla inay dadkii deegaanka naftasho weybadka tusaasa inay dad badan oo wadaniyin ahayn ayaa ka jiraan inkastoo dad fayla ka jiraan lakiin haddana dadka inta badan yani interest madiyo helaanba intii yani walaa walyar meelama madoobeeyaan kadibna weyb waa walaagi yani bulshada ka naqdaasa lanko hadda oo oo deegaankunba yani deegaan ahaan dhalashaan oo soomaali kale e yaa geeka magaashii inta laga xusaayo buundo abshirka ayaa laleeyay dadkoo kaloo riyowngana weyb waa dareemahay waliyo dhisan iyo haddana khariban jidadka muxudiinka saada aragtay jidad badan oo la dayactiray beedhow laga dayactiray muddo inta muddo kooban oo weli saddex sano gudaantiyo eh la dayactiray yaa haddana weybbaa ku burbureen yani horlaan bafay lahaayeen xilligii hore intii lin dayactirna bafay lahaayeen hadda weyba aragaya tay godkii madii horlaantay la qoday oo in la buwilinka talagalay yaa hadda laga dhex dhihaaya caalami hortiimadi ada maraas hal sac mala yaa meelaska jaraas dadka baabuurta iska dhowmahayaan may yani wal dayactir dhowr malaa la dayactiri may ka tusay adoo naftirsho baahidiisa an jarta dadkii barakacyaarkii habadadahayaan baydhow weelka leeyahay afar boqol iyo lixdan ay dhiibeen ku badan ka tahalla wal adduunyada meel lagu sheegay ma ah macquulna ma dadkii intii yani saas hambarakacaan hay-adoo naftirsho dhiirigeliyaan intii dadkii yani tuugsadaan oo weliba walba leenka qobano marka walaagaas dhan challenge ayaa yaa wajha doogna weyba walbadan ku qabada doogna insha allahu tacaala marka taas way hanqaaday tusaalahan dhan way hanqaadaday in yani dadka iyo serviceka un yani shirkaas wayba muhiimada haytay in hay-adoo la dabagala kambaniyada oo wala dhisaa la dabagala quality shoo la fiiriyay kambanigii yani quality hadda daraad in ku badan afartan nal yaa la dayactiray baydhabo oo solar haytay magaalada geekana oo koo baabato mugdiyo walaagaas dhan wayba ka tusaasay quality xumada meelo ku jirta una maamulkeena wayba rajeeyaane oona fadaana insha allahu tacala ilahay oo beer inay yani walaas wal ku duwan sheegna inay yani dadka accountability lala xisaabtamo lankii wal nooca suubi isku dhaafi inay wadanka dib un ku shaqeey inay yani ilaa maxkamada lala tiigsado cadaalad lala tiigsado ilan walaa ha qaadada ummaduun madaasha wala qaadada ummaduun xoolasha dhacay taas wayba magaaladu magaalo doogna insha allahu taala waana dabagala doogna laakiin lankii wal quality la qobode taariikhdana xusaaso unayna shisheegaana waana walwalba umadaas mudan abaalmarin eh wayba deegaankana micnaha maxayto siya dowladana siyaasa unina yani bulshada aan sheegaano laakiin lankii walaagaas walkuduwan suubi unina wayb waa companishayna black list la geliye wayb waa organizationkaasna maku shaqeeya way ada ogtaa hay-ado badan oo ku shaqeeyaya puntland iyo somalilan ku shaqeeya inay lahaduwade lahaburay wayba dadka wal quality xume ee dadka dowladda hoba dowladda adagta oo dowlad quality la eta dadka iyo iska talada koro hay-adda intii yani dadka lagoy lahayd wayba feelaa inay ha ku tabto oo yani meel yani hasku tabta feele taasna ma dhiirigeli doogno weliba hadal adag oo statement adag yaa ku hadalo yaa yaa yaa ka hadalay arrintaasna yani hoosaa ku xariiqee walaa inta inta inta roogaana wayba waqti kooban maamula noo horay adna koona dambeeya doona laakiin intayada un roogna insha allahu tacaala walbadanaa rajayaan inuu noqobano walbadanaa pipelineka ka jara oo degmadun baydhabo wuxuu ku mid ahaa degmada baydhabo insha allahu tacaala biigelin guudaa lasoo bii doono magaaladan walaa kaloo yaab kale ada aragti weyba waa magaalo nimcadun ilaahay siiye isku barwaaqaysan roobka da-ow yaa dadkii dameershabada hayaan dareema korta dhibaatada yacni meel walba adan dhaqaaqda weyba waa caqabadaa jirta yacni magaaladun yaa biiluku waayay waa maya servicekii yani service deliveryga hooseeya kambaniyada private companies-ka ee dhiirigeliyaana inay yani ummadan wal unqobadaan yoona wal qobsadaan laakiin haddana accountability saanan shkiin sheegi waaye muhiimadii yeelata lightka iyo korontada accountability malku maaramo web waa isla xisaabtamaan insha allahu tacaala walaa kaloo yani magaaladu hadaan dareer web waa inay insha allahu tacaala jidad helo doonto magaalada intii oo biigelin helo doonto intii web waa way kala fadaan hataa walaa hada qorshayaan web waa inay yani beedho master balance u bina magaaladu naftashe master balance intay jid intay jid angahayna intay beer hayti intay yani hadda kadib beer lagu dhikay magaaladu web fadaan inay magaalo kale yani naqshadiya soo bina hoob unu ku deero wayna hataa intii dadka kale oo hada dareeda intii yani soo biyan oo marka bilicda magaaladana una door weyn ku qayb qaado doona isdhexgalka way kala ku shaqeeyo doona security iyo amniga dadka web waa yacni dadka hooba dowladda la shaqeeyaan lan walba muwaadin oo koonfur galbeed gaar ahaan ka nool degmada baydhabo hoob usa amniga intii usa mas-uulku usa dareemo madaas amni darada naftasheema ka way doonto soo qof walba wayba ka dhiirigeli doognee barnaamijyo badan oo way suubi doogne oo bulshada yani laka dhiirigeliyaw lakala hadalaaw inay amniga naftashu ku qayb qaadadaan guddoomiyaalka xaafadaha laamo xaafadaha wayba kaloo suubiyaan xarumoogi wacyigelinta xaafadaha suubiyana maxayto tumanka xaafad oo hadda baydhowlen qaybi madinka dambeyti intii xarumoogi oo wacyigelin tahay intii hataa una dayactirno dadka laka wacyigeliyo muhiimada walaaslinka sheego taasna insha allahu taala suubi doono way kawal kala qolada doogne qaybo fara badan insha allahu taala marka iyada aan mahadsanto wal badan oo ana oo dhex guuxa waa yaa fadaa in aan sheega laakiin waqtiga oo kooban dartiye insha allah way bo dadweynahan way inka baaqay gaar ahaan dadka reer baydhabo inay maamuulka la shaqeeyaan inay maamuusha hordhawaayaan wayba kale kufadaan inay wacyaa expectationka maamulkan wala iyo kufadaan inin iyo nin sheegaan unayna accountability diyaarin lehna hal sano muddo dhamaata lix bil muddo dhamaata maamulku ma inqobsame hoob walaaga una madaxa horlaan ballan qaad inay una qobadaana boqolkiiba konton wal ku yar qobana ana wayba diyaaran ana inayna la xisaabtamo diyaaran ana oo saxaafadda hor fadheena dadweynaha hor fadheeno barnaamijyo oo life aweel dhanna taasa qorshayaana laakiin expectationka dadka naftashu inay ogaana walaa iyo una fadaan unayna madaasa weyn sheegaan walaa walaa una kufadaan idaan mahadsanto muhdin idaan mahadsanto assalaamu calaykum
maasha allah markabkan wiinan badana michael yaabti maalmoon koob maana muqdisho lay hoogay markabka hirudoona markaatadhay ku haay mudjay markab buu markiinku horaysiyo markab wali biluu muqdishola haroro faday usilema lahaka marmar birtamay ku reebow iska baydhabo lanweda boqolaal baqaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow bes ew calaamadu horumar lay dheh afkaha kulubati baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow suugii bakaari hirin qalabkiya haddaay barlama baradamba bahanagoy baqaar baabshayin haynuu baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow dekadii banaadira baabuurtiis iskaba baalgeliyin buyalahasiya habartiiraye baqaarka walaalo ooflow oo baydhabo kiyaalo isqabshoo laiskaba bogdhige yacni from dawaytu dekadii banaadir bacdeen baqaarka walaalo ooflow aywa irbadooma dhamman adiiba koyha arag ooflow baqaarka qalabka agabshay way hanis dumi isba baalgeliyina buuha baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow baadi ilanshe baqaar iyo agabshay bidhaan igada mawshe bulsho iyo doogshe qalab dhismiyi dhabiilnimaadis dhiminyi in hayna dhamaatiran tartanlan aroo
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba wada singilaa dhegeystayaal hamiin faylinha cabdiqaadir cali xasan gudoomiye ku-ugeenka arrimaha bulshada ee degmada tanbaydhabo iyo waliba usiina ku hadalay arrimaha bulshada ee degmada tanbaydhabo wasoona sheegay in haydo ku shaqeeyo gudaha degmada tanbaydhabo iyo inta badan iyo ku shaqeeyaan arrimaha musuq maasuqa haddaba arrintaasi may saaduha keedii mayata sababtuusan ku hadalay gudoomiye ku-ugeenka iyo lidhugunsida
xaalada baa loo joojiyey arrimaha bulshada ahaa waliba ahaa cabdiqaadir cali xasan gudoomiye ku-hogeenka arrimaha bulshada ahaa waliba ahaa bulshada oo baydhabo ka dhaqan maasha allah suufaylata maamulkan oo sufag oo xilo dhow laha ma qaabino safayle manaa wada shaqeyn fayla ku wada dhahayta awalan mahaayna degmadiisa hataa inka casanta mahaayna maalinta inka yaraanada ilaa lama saac ilaa sagaal saac xafiisyadu furyiin shacabka dhankeedeegahay tan kaleed waliba ahaa dhanka oo baraakeeyaalka sidii la faday ideeg imam haysadan waliba halan oo meeragaas ah afar san ku dhaad mana kama wada furo oo hal maalan walan hel taas ma sheentay mana sidan hatan aragay oo markii xafiisyadinka aan wareegnay shacabka mana cabashadiyo mana kastanan fiiri waliba aan aragay dhanka oo heedooyinka jee heedooyinka waliba ha tusaale ahaan hal heedo tuman qof ka shaqeeyasa waa kama dibari shaqadii aan bahaan tuman qof familyaaju ahashaas u biyaayaan familiyaaju midawada degniin oo kaamamka ah yaa manaha walwada jeeyaan lankiin madaas kaamamka kale oo kumada وفمير إيه هيدا زن كشقين وابقى تنيس أصلا تنيس ديزب مركن تاس تاسو marka masin qorshaysa maamul mayna qorshaysan anti manaha arintaas wal ku bedelna waan insurugna waan wala ku bedelo doon hoob ilaahay karaala naqada dadka berjaha tamay fadaayana anti oo beeraj oo faldaan oo diblarnaga miiroo qaar hata mana lan qonaqo kor oo bayay dhow dhaxdiye mas-iiridii waliba sida awdiin oo kaleed sida goof gadud oo kaleed dunini oo kale dad yo manaha anti beero jona fardan wala jeno milan ki jey kor hata awlan bandi yo hambane milu yo manaha lekmiri wal miru ki jari way laakiin barakayaalki ha baraka ma ku sii dorona heedooyinka qaar kumade oo sii barakayahay heer oo ma jirtay hata usbuugan dhexdiis lagu ma hirayeen oo maamulka hiray gaar ahaan adan qobaday oo manaha heed walba maqaayo wadada oo kaamilita bas ku ururiyo heedii bar hay dirtu soo leeyay oo barbaqaande ah taasna ma keenay maamulka iyo heedooyinka wada shaqeyn muqu wada dhahay tusaale ahaan madii gargaar la fado intii la jeeyay dadka barakacayaalka haadoy kaar la siiyow ama raashin la qiibiyo haadoy ama bac la qiibiyo haatoy maamulka degmada toos injiyey mise hay-addii markaas ka tarigale inti dadkaas war la siiyay toosan seedayso maamuladaas heed wala sheenas wala sheenta meel raayo wadadaayaan madilo ku reebo trigger oo hataa manaha oo dhan madina fiiri shamhiil oo kale anti maamulka uu noqdo manaha naxana maqaawi isla wada jaan qaadni oo joog degan uma tool geesiyaa shamhiil maku badan laakiin ku ah ku ahaan kale maybe waa hadii aad weerta oo aad xafiiskan ku weerta make leena degmada koyman amaniga kaydan boyti dad oo waliba hataa aerokoor waaye sama feelayaal ma ee sarqabyaal oo baa taa aerokoor meel raayo sidii heedooyin oo qaar oo ma jirtay manaha kaamamku wala siiyayaan kumada ee tusaale ahaan laxdan dooran ma la siiyayaan laxdanka haddii manaha siiyaan mayba dhigi korta ha- oo aan aragnay waan caddeymadeeba hayne oo lalahay baan hayne gudoomiyaha kaamka ani mana leer soddon mana dib hamnag leer sidiis bib tan tan waay tan lamaad tan saddex waliba ahaa dad oo hataa meelin sheegahaye ani oo macaawinadii lahan ku talagalay shacabkan la siyaasadeeyahay dadka oo heedooyinka shaqeyn qaar kumid eh ee oo xogta hata haayna waliba ahaa ani oo suubiyayan lamada kun iyo labaatan oo ama tusaale ahaan musharax labaatan fadaayan informationka hata mana xafiiseen ay dhiirahay waay familigii madaasi heedaas ku shaqeeyahay oo arintaasna ka lug leh oo walna fadahay ani manaha ka bush garaysadahay familigii ismadaas ku jeedi oo kaamam degan anti wal siyan taasna man absolute wala wal aaba way wal la fiirsan qorshe jara maamulka degmada indegsin oo ah intii dadka fado intii reedlankanaga lagula shaqeeyay
diyaarangana dad badan oo marle raayisi oo nin qoyan oo qorshaha samal sheeneen maamulka usubnimada gudoomiyaha degmada ninka weynyi manin dhigiisin ha intii manaha eerida tan kan shay oo kaleeda eerida awdiin walaa tuule hooskoyo ani manaa farjo la qaabal iyo guuf gudud buuray ilaa doynunay laka wada qaabal manaa arimadaas ama lanin wada dhigiisin laakiin ma kanaqay ma kanaqay lamankan heedooyinkan oo masaakinta walan qobdan la fadaay oo walnin qobdahay lanka kaamliyoy gudoomiyaha meyle walalkiin qobday sheelna mukhalasiin ay jar oo erayaan heedii laakiin kasede ani walalkiin wada dhamaaye kundorrashin kaamkas kundorra magaa muqugod kundorra sulaafata bonti five hata muqud lan usub meel raayis buushkisu baryahaye dirbaalan saarnayatan beesalanka naqdi oo mukhalasiintiin manaa mehaqa qaadeena heedooyinka manaa afyoqa qaadeen dadkii markaan intay qadan lahaytan dhiiba ama dheereen bas isku ruuleen isku dhiibeen saas daraadii ma ilaahi tusay oo yaan dhaas aragay lambeesa la xuquuqaadi waa lan qobob waa ishaysdan oo baawrkay wadada shaqaan sooda xafiiskan soo dhaxdan laamigun sagalsiin hadina fiiriin meel raay lankaan bees manaa saqal bool door bees oo qaadi walakin sheenay yari ogaa way lankiin wadada kaasra ka jar ilaa dadka lambaahan oo hatan meel raay horlan si dhacahay yow taas may weeri markaan hay-adooyinka iyo maamulka haddii wada shaqeyn ku dhexeey lahayna barnaamijkaa waniyo er lahayna lan oo maamulkan ka tirsan oo kaam unfur ma jar lan maamulkan ka tirsan oo kaam unfurnaa doonan ma jar laakis kaamamka ofrun mayda maraayotinisamaanlan wada shaqeey kaamkan qatinyi walhaysiyoy kaam oo meergaasi ahaan labaatan biyaaj wala qaadaday kana afar sani manaa roogo magaaladan walma hayo taas meeshaanase markan adaalad dowrada adaalad dowrada may wadadeen markan maamul ma wadada anti walku bedelo diyaaraan ana hay-ad walba ma amarka siinay wal alla walaay mashruuc sheena iyo liin hoobe sheena kurjoogti ku hadaa miilan madasan tilmaam مسؤولون هركن يسيدون هيدي مداس ولا أصلا صوبنا هيدي الشقة ترتلي بلوه تقبع دمين اللي جيسين تمنا شهداء أول مريم جندوسين تي مداس أبكر من مراه قد دعوة دم سون الشقة يويرون مقام صنعون يعني مريم رئيسي أول مريم دي جندوسين مركز شلب شرفة التمر
baaburtun horno badeecada fuulabilka kubahohayan kababirku afsoo injeeda banaadir kukoyana baydhow taransadaka iina ambosadew baydhaw iyo sinta banaadir may halistooshi yasmee baariyow badeecada fuuli iyo bagaashka bedhaantisa liyaabi baadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baaburtunha ku raray oloo beentama e bakaarka walaalo oflow bogo goono untaman e jiirkii baydhawow beri imidig badeeca kulishe bakaara baydhawa bartiyo ku adeegda ayangu bakaarka walaalo oflow beesu rubisaaran hayna tobankii bakaarlay e koy haka baratamo bilaabatay hol erabo bakaarka walaalo oflow beriima inusi ayo bulshoy iska nagmale baradiima moodadow beesadis biseedina bashuulk maxan kula tabow bakaarka walaalo oflow buuna huugta e baaka eber eh bogshay may ka aragaw ogaw badeecadiis baroy jubniy tafaariga beed iyo dukaanka buuli iyo gareero bilanay war habartay maansadee bakaarka walaalo oflow bagaashnay dheh badeeca bur i bariis baasti iyo sokor saliid i ooma suun iyo salaba lahambuyi shoobing ay bisheege shekley beerdegtihan waaba mahashan reebne sharafo lahantubi bakaarka walaalo oflow of
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulunka warsanna ayaan ku guda jirnaa weliba wada singalaha dhegeystayaal ahamiin faylan barnaamijka kulunka warsan waa khiyaarayaa saaxiibkayga bilaal iyo farsamada imaamudaye wasiirka wasaaradda dhallinyaradii oo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba ayay ku hadalay howlaha eh, gargaarka ee fatahaadada ee inta badan yowada dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waliba ayay ku hadalaya sida wasaaradda dhallinyaradii oo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo kaalintii an qaadatay haddii waato wasiiradda oo arrimo hoose iyo faahfaahiyaasa
awalan annaga oo ah wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan tiibiyada isboortiga ururada iyo daladaha qaar dhallinyarada soomaaliyeed waxaan maalmahan ku dadaalaynay dhibaatooyinka fatahaadda webiyada shabeelle iyo jubba in aan gurmadkii qaran ee loo wada istaagay dowladda iyo dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dhammaan dadka soomaaliyeed qurbaha iyo gudaha ku nool damqashadii aan ka wada damqanay dhibaatada walaalaheen soomaaliyeed ee deegaanada dalka aan gurmadkaas garab walaal u noqon annagoo ah tiimkii ama kooxdii garab walaal isku bahaysatay wixii calaa daaqad annaga nafaftee- nafa- nafteenna qaar naga mida oo badan inaan isku geyno een, xiriirada qaar iyo olombikada madaxdeeda een, tviyada isboortiga astaan iyo muqdisho cable iyo ururada qaar iyo daladaha inaan markaas isu geyno intii kaleo aan awoodi karno oo intii maalmahaas aan ku jirnay nala kulantayna inaan gaarsiino een, walaalaha in wax la taro alxamdulilaah maanta waxaa noo suurta gashay inaan wax uun ka qayb qaadano sidii loo kala daran yahayna aan u fiirino waad wada ogtihiin gurmad fara badanaa soo gaaray walaalaheen reer beledweyne reer bardaale mahadaay intaasaan annaga hadda ku ekayn waxaa kaloo jira dad soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo arrimahaas markay naga maqleen nala soo xiriir waxaa ka mid a een, wiilal iyo gabdho dalka switzerland magaalada geneva jooga oo ayagana wax isku soo daray oo markii hore na dhahay beledweyne ha la gaarsiiyo haddana markay ogaadeen dhibaatadii inay saameyn weyn ku yeelatay meelo badan ay dhaheen in alle intii soomaali ah oo aada wax gaarsiinaysaan ha la gaarsiiyo waxaana loo soo marsiiyey em, gabar ka mida oo reer geneva farxiyo cabdiqaadir dheel een, na soo gaarsiisay annagana waxaan go-aan ku wada gaarnay sida aan hadda sheegi doono inaan ugu qaybino wixii jeebabkeenna iyo jeebabka kale ee walaalaheen muxsiniinta ah naga soo gaaray waxaan u qaybinay gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan iyo dardaale labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaan marka sida ugu fudud sidii loo gaarsiin karo in loo gaarsiiyo gobolka shabeellada dhexe guddoomiyaha gobolka een, axmed meyre makaraan ayaa akoonka gobolka noo soo diray isagaan ugu dirnay akoonkii gurmud walaal inaan garab walaal annagana gurmudka qaranka garab walaal kooxdeenna loogu diro haddii allaha awooda la ogolaado sidaasuu maanta ku hayaa boqol iyo konton qoys oo ka mid ah inaan gaarsiinay een, wixii tabarteennu ahayd oo maalin iyo labo dadkaasi gaari kara sidaasi lamida waxaa wakiil nooga ahaa bardaale iyo hir koonfur galbeed soomaaliya een wasiirka dhalinyarada iyo sboortiga isagoo guddigii madaxweyne cabdicasiis lafta gareen uu u magacaabay koonfur galbeed iyo guddoonkii degmada bardaale iyo xildhibaanada federaalka kasoo jeeday kuwa dowlad goboleedka la ogeysiinayo iyo dhammaan golihiisa wasiirada saaxiibadiis ayaan waxaan u marsiinay wasiir cali dhuux wasiirka dhalinyarada sboortiga koonfur galbeed boqolkaas qoys in tabartaas ayagana la gaarsiiyo sidaas si lamida magaalada beledweyne ayagana boqol qoys waxaa jooga dhalinyarada urur ka mid a iyo guddoomiye ka mid a oo tegay magaalada beled- beledweyne ku sugan horey waxaa beledweyne ugu sugnaa guddoomiyaha golaha dhalinyarada qaranka een- een wakiil uga ah golaha dhalinyarada qaranka raaxeey oo wada taqaanaan iyo muuse oo tiim garab galaal ka tirsan oo asagana dhowaan gaaray beledweyne beledweynena kasoo jeeda ayaan akaankii muuse ayaan ku dirnay een, oo asagana meeshii gaaray muuse qaasim sheekh yuusuf oo shaksi ka tirsan garab walaal ah waxaana lasii dardaaranay raaxaye guddoomiye raaxaye oon dhahnay lasii ogow haddii allaha awoodda la ogolaado maanta marka waxaan si cad u sheegaynaa garab walaal haddii allaha awoodda la ogolaado intaasaa tabarteennu dhammaatay inaan wixii aan aruurinaynay oo lacag ahaa gaarsiinay boqol qof boqol iyo konton qof oo mahadaay ah boqol qof oo beledweyne ah boqol qoys boqol qoys boqol iyo konton qoys qoys iyo qof aan kala saaro boqol iyo konton qoys oo mahadaay ah boqol qoys oo bardaale ah boqol qoys oo beledweyne ah waxaan haynaa dhar dharkaasna haddii allaha awoodda la ogolaado annagoo isku duuban waxaan go-aansanay haddii algu- allaha awoodda la ogolaado maalmaha soo socdo iyo wixii kaloo lagu dari karana in mahadaay la gaarsiiyo maahayd sidaas haddii allaha awoodda la ogolaado iyadana waan samayn doonaa insha allah intaasaan kusoo gabagabaynaa abtigay eno oo olombikada iyo xiriirshada ka socdo astaan oo telefishinada een, ka wada wakiila iyo cabdisamed kulligana wada joogno ayaan maanta rabnaa inaan caddayno waxaan kaloon caddayn rabnaa guddigii saxiixa ah kan garab walaal in maanta wixii ka dambeeya la soo xiro akawnkaas akawnadii loo furay garab walaal oon saxiixay iyo ciddii soo bixinaysay saxiixyada waxaan caddaynaynaa haddaan nahay kooxdii garab walaal in maanta wixii ka dambeeya si official ah haddana aan u saxiixo in go-aan isla qaadanay aan la isticmaali karin marka wabilaahi towfiiq waa mahadsantihiin intii noo gargaarta ilaahay ha u gargaaro aan isu wada gargaarno si ilaahay noogu gargaaro waayo haddaan isu naxariisanno ayaa ilaahay noo naxariisanaya wabilaahi towfiiq
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada maankay helay medical center magamaskiin mayka eh maalmuulagegaba maankay medical centara kooy isbitaal muhiim a koy malab saafe e lang aragaaw malaalo mahamayo maygaal lang aragaawna muhi soorma kaamaw maankay medical center isbitaal mooladii inkadamboyki eh galabshay laama meriyaa dawliis maashaaillah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoy maankay medical center malin mawlaaga aafiyay ilow walimood banfuune marle la daawayaawlay eh maankay medical center ankoy megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor cudurada guud daawayoso walshileedislay lahandoorey allahanka deegi ka ale megal ibilaan daawayawsho takasusay alle indeeshi bulshoy had
waayahay dhegeystayaalaha idaacadda warsal ee magaalada tambaydhabo iyo nolodareer tanga madiinaga dowlad goboleedka jubbaland ahmed maxamed islaam axmed midoobe iyo weliba usu kulula qaadaya agaasimayaasha wasaarada iyo siso kale guddoonka guddiga shaqaalaha reedka ee dowlad goboleedka jubbaland haddaba kulan jomaysa abdulla keedi ma in axmed midoobe agaasimayaasha wasaaradaha ee dowlad goboleedka jubbaland uusan sheegay iiludhugu sidaa qaar ku mid ah agaasimayaasha oo arrimo hoosey faahfaahiyo
constitutional la qabanayay wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda hawlaha guud baa hadda ka qayb galeen constitutionkii xanaanada xoolaha kusoo jirta hadda qatar kusoo jirta oo loo qaban doono yani wixii isbedelay annagu xiriiriyaan lacagtii aileerka lacagtiisii waxaan u malinayaa hal mashruuc bay ka soo daayeen hadda oo laga samayn doono luuq iyo halkaasoo shan iyo labaatan malyan ah oo nis foundation loo dhiibay intiisi kale wuu noo dhimay caqabadaha marka aan u imaado caqabadaha jira waxaa waaye dhibka jira meeshan annagu lacagta aan maamulayno mudana madaxweyne waa lacaga deeqbixiyaal iska leh lacag annagu aan leenahay soomaaliya leedahay ama jubbaland leedahay ma dadnana waxaa weeye lacagta deeqbixiyaashana wax la dhao stringska ku xiran ama dhowna condition dadka say u aqaanaan sidii marka adiga aragtay ma aha adigana hadalka kuma adkayn kartid dad ku adkaysa waxaa lagu leeyahay jubbaland way adag tahay oo dadka kan waayo oo maaragta ay deeqbixiyaasha la dagaalamaya waad garsan isayd hebel baa u nugul wardaan u nugul horta dantii aan ka hadalno oo mashruucan meel heblaa lagaga rabaa biye lagama rabo in lagu soo gado maxaan ku radaa caagado sababtoo caagadahan biyo lagaga dhaansan yamaan lahayn shaqooyinkaas badan baan qabanay kun afar boqol labaatan iyo laba macalin ee wasaaradda kontoroshaa lacagtoodana bil walba helaan taas waxaa sii dheer macalimiinta waxaa la siin jiray sagaashan mise toddobaatan maanta intooda ugu badan boqol iyo konton iyo ka badan ayay qaataan qaar ayaa saddex boqol soddon qaato qaar ayaa labiyo konton qaato qaar ayaa labiyo soddon qaato waynan hagaagtay intaan joognay hadda labada sano saddexda sano toban iyo toddoba iskuul ayaa la dhisay oo dhammaan shaqeynaya maalin dhibaatad ballanqaadkii aa soo samaysay goobeen isla marka waan ka jawaabnay buwaagti waan geynay waxaan kaloo geynay quraastii insha allahu tacaala laba bil gudaheeda waxaan dhisi doonaa qaamqaam oo hadda ka samaysan biib yaan dhagax kaa dhigi doonaa ilaa hadduu idmo
waxaan hagaajinay system lagu kalsoon yahay kala dambayn leh institutionkana u noqon kara lafdhabar taasoo minimise garaysa ama yaraysa caqabadii wasaaradda ka jiray midda labaad waxaan mas-uul ka nahay mashruuca la yidhaahdo oo ugu muhiimsan oona ugu weyn markaas si loo fiiriyo dowlad goboleedka jubbaland yes youth employment soomaaliya mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed mudane madaxweyne 2015kii baa mashruucaas laga saxiixa muudey ninka hadda ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka system lagumana dhisin consultative oo dowladda lala tashaday iyo shacabkaba jahawareer badanaana ka jiray istaraatiijiyadna muusan lahayn wuxuuna dhammaanayaa bishan dhisembar soddon iyo kowgeeda waxaana sideedii bilood hadda wasaaradda waxaan samaynay mashruucaas nidaam iyo system lagu maaraynayo waxaana maanta guul ah in jubbaland shirkii wasiirka uu ka qayb galay adiga aad ogeed in la yidhaahdo jubbaland waxay gashay kaalinta koowaad soomaaliya hana lagu dado wasaaradda dhallinyarada isboortiga jubbaland imiladiisna waa kuu keeni doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo
qodob marka wax ma la qabtay yees wax baa la qabtay wax aad u weyn baa la qabtay oo aad u weyn oo u baahan in loo riyaaqo waxaan ka shaqaynay wasaaradaha intooda deegaanada aan haysan markay wasaarad meel ka guurto haddii midi kalo deegaan aysan haysan in la raro oo meel lala raadiyo hadda maalan wasaarad maanta guri kale ku jirto ma jirtaan u malaynayaa
welina lama saxiixin marka wuxuu u baahan yahay sharcigaas inaad saxiixdo sifa agaasimayaashu ay u haystaan wax ayaga naftirkooda kala haga waqtigay shaqada soo geli lahayeen waqtigay bixinayeen xuquuqda ay leeyihiin xuquuqda ayaga lagu leeyahay kulli halkaasay ka wada caddahay marka waxaan codsan lahaa in agtiga ayada ah waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee dowlad goboleedka jubbaland Een, waxaan caawa een, kulan dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ee, ka qabsoomay madaxtooyada kulankaasoo shir gudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam Een, wuxuu ka mid ahaa kulamo een, la isaga dhegeysan jiray een, waxqabadka wasaaradaha iyo howlaha shaqo ee wasaaradaha ka socda maadaama agaasimayaasha guud ee ay yihiin gundhig een, farsamayaqaanada een, wasaaradda ay yihiin Een, ajendaasha kulanka laga hadlay inta badan wuxuu ahaa in bal lisxog waraysto een, howlaha shaqo ee wasaaradda ee dhanka farsamada iyo dhaadhicinta siyaasadda wasaaradda meesha ay marayso Een, wuxuu madaxweynaha ka dhageystay een, soo jeedin wasaaradda qorsheynta oo inta badan een, qorshaha qorshe howleedka wasaaradaha iyo sidoo kale een, qorshaha horumarinta qaranka u matasha dowlad goboleedka jubbaland oo ah xarunta dhexe ama een, hay-adda isku xirto een, qorshayaasha wasaaradaha Een, waxaa sidoo kale een, ayagana warbixin eh, bixiya wasaaradda waxbarashada een, wasaaradda howlaha guud wasaaradda maarata dhalinyarta iyo ciyaaraha Een, runaantii kulankan een, wuxuu muhiim u yahay in eh, la ogaado bal wasaaradaha meesha ay wax marayaan een, heerka shaqada wasaaradaha ay gaarsiisan tahay een, higsiga wasaaradaha istaraatiijiyada iyo booli ama mashruucda maarata u degsan wasaaradaha iyo caqabadaha la xiriiro een, howlaha shaqo ee wasaaradaha ay hayaan Een, wuxuu sidoo kale kulankan een, hordhac u ahaa een, kulan guud oo isla xisaabtan ah wasaaradaha ee, waxa u qabsoomay een, ilaa xilligii wasaarad walbaba la aasaasay oo isbuucyada soo socda la rajeynaya inay wasaarad walbaba een, qorshaheeda ay soo hordhigto waxa ay u qabatay ee, bulshada een, dowlad goboleedka jubbaland wasaarad walbana een, doorka ay ku leedahay ay meesha ku caddeyso Een, waxaa sidoo kale ayadana een, een, diiradda lagu saaray in wada shaqayn wanaagsan ee, loo sameeyo wasaaradaha een, hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland hay-adaha fulinta Een, sidoo kalena dardargeliya shuruucda wasaaradaha u diyaarsan een, ayna noqdaan een, kuwo dhaqan gala Een, waxaana filaynaa in een, eh, isku xirkan wasaaradaha iyo een, kulamada sidaan oo kale ah ay fursad fiican u sameynayaan in agaasimayaasha guud ay iska warqabaan een, caqabadaha jiro iyo waxa la qabtayna een, laga wada hadlo Een, waxaan filaynaa in een, asbuucyada soo socdo een, wasaarad walbaba ay soo bandhigi doonto wixii u qabsoomay iyo waxa u qorshaysan iyo caqabadaha jiro Ee, wabillahi tawfiiq.
by star business center xarunta ganacsiga ee by star aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askushona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee by star owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaawadeena ka banaga electronic stationary laka aragay by star business center ee ilaa izad elektroniga helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufama leh agab shahaano aabaga galow by star business center xarunta ganacsiga ee by star carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnimay ka deerow by star business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayeen eniyo kulu taladaayan carwo by star agabka stationariga oo erbadoon kumaqanayna carwada lankaseedow by star business center nadar walba mobel niclo ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh, oo weliba jumli tafaari
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe barnaamijka kulanku warsaya zamarayna weliba wada singalaha dhegeystayaal hamiin failinga madiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa weliba soo kulan la qaadaya xubno ku tirsan guddiga fatahaadada welibana madiine farmaajo usuu sheegay waanu soomahanaga guddiga sida failan iyo kaalinta tition qaadanga haddaba waa ka madiine farmaajo oo arrimo hooseeya ku hadalo
ilaah baa horta mahad iskale oo noo suurtogeliya caawa inaan halkan isugu imaadno Eh, waxaan u mahadcelinayaa eh, guddiga gurmadka oo runtii juhdi weyn geliyey sidii dadkaas walaalaheena ah gargaar deg dega loola gaari lahaa waxaan u mahadcelinayaa rugta ganacsiga oo iyagana runtii isxilqaan badan sameeyey oo dhaqaalo aada u fara badan aruuriyey aad iyo aad baan runtii kaga mahadcelinayaa culimmada oo runtii dadka gaarsiisay oo runtii arrintan meel walba ee ee gaartay oo loo wada istaagay ee puntland ee dadka ganacsatada ah oo iyagana sida deg dega ula soo gaaray dadka waalahooda wixii taakuleynah aada iyo aad iyo guud ahaan shacabka soomaliya meel kasta ay joogaan ee runtii gargaarkaas sida wanaagsan oo waaltinimada leh ay qeyb ee libaax leh ama qeyb weyn ay uga qaateen ee ugu dambeysay wafdiga nooga yimid ee maxaa la yidhaahdaa nairobi uu hogaaminayo sheekh umul oo caawa dee na siiyey warbixinta dhaqaalaha ay wadaan oo ay rabaan bri inay gaarsiiyaan xaqiiqatan tan waxay caddaynaysaa sida loo gurmaday oo qof walba oo soomaaliya ah meel kasta u jooga hadday yihiin qurbaha iyo hadday yihiin gudahaba ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshoodii caadiga ahayd markaan tagnay jid caadi ah oo la maro yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta dadka waa ku dhex socdaan gaardameeryaa ku dhex socda waa la adeeganayaa dadka soomaalidu oo dad aan caadi ahayn waay marka annaga naftiina waa tijaabinay inaan fiirino si biyaha loogu dhex socon karo iyo runtii dadkaasi waxay marayaan aan la qaybsano xanuunkooda waxaan waa qadara weeyey saan hore ugu sheegnay laakiin muhiimadda waxay tahay markay dhacdo musiiba musiibadan oo kale sidaan kulligeena aan ugu istaagno oo aan garab suu siinno oo dhibaatada aan wada qaybsanno runtii waxaan caadi ahayn marka musiibooyinku waa badan yihiin ilaahayna aan barino inaysan nagu soona noqon aan xoojinno sidii dadka soomaaliyeed ay gacan isu siin lahaayeen haddii sidaan oo kale ay wax noqdaan marka sheikhumal runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aada soo marteen dhulkaas fog berina ilaahay hadi ku badbaadiyo taas waxay muujinaysaa dee waaltinimada iyo waxay soomaali isu tahay iyo inaan isku fiirsan dhibka haddana dee qurbihii naftigoodii waxaa ka socda howlo badan oo la rabo dadkaasi in gacan la siiyo marka iyo dowlad ahaan inaanu qorshe ka diyaarino oo cid alla ciddii gacan naga siin karta dowladaha runtii saaxiibkaan la nahay inay sidii loo samayn lahaa qorshe dheer marka dadaalkeenna kolley dee bini aadan inaan xoojinno annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo maxaan ku rahdaa civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga ilaahayna aan tawakalanno ilaahayna aan barino in dhibkaan oo kale maxaan ku rahdaa ka ducaysano inaysan nagu soo noqnoqon marka qof kasta oo runtii ka qayb galay iyo dowladaha shisheeye naftigooda saaxiibada aan nahay oo ka qayb galay oo kaalmada macaawanada ah la soo gaaray dadkeenna shacabka iyagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin marka haddee waad mahadsantihiin kulligiin
alfaraj educational college alfeco macadka walbarashada ee alfaraj abshir bila ogol haaran godobeadi idi ilmo yala dhisi alfaraj educational college yalufuri eekway ku bahi bulshay kooya ilmo aruursada oolanki eetan hay eel biile wan roore ilmo lanki fadowna bulshay un rooroy idi ilmaga awoodis yaali ee alfaraj educational college ilbaydha waa sartiya gees irid ilma iskula furuntaa ilow alfaraj educational usi waldheer ustaadyaal ilmo shotayaysano turkihan walhambaradeenga alfaraj lanaskishani alfaraj educational college way isku furi layma ah eeda dhaxan ku baarandeg asar u ihiraa
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada dambaydhabo iyo nordaretanga weliba wada singalaa dhegeystayaal hamiin faylangaha maamulka gobolka banaadir iyo weliba iyo bandhigan regiyo sheegangayni iyo weerar iyo kujeysidanga eena xarunta degmada dherkiile ee gobolka banaadir haddaba gudoomiyaha gobolka banaadir cumar firish oo warbaahinta la hadla waana faafaya weerarkaasi ilo dhugunsada
bahda saxaafadda ee maantay noogu timid halkan ee xalay ay ka dhacday ee weeraradu ay ka dhaceen oo ciidamada ee dowladda ee degmada daynel lagu soo weeraray ee waxaan la socodsiinaynaa dagaalkii xalay ee in laba wiil oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo dhallinyaro ah ee dhagarqabayaashu ay soo direen oo la soo qalday inay halkan uga carareen ayaan u sheegaynaa wiilasha waa kuwa halkaa fadhiya sidoo kale isbuucan gudihiisa wiilal kaloo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ayay sidoo kale u soo direen inay carqalada ka geystaan degmadooda jir kuwaasoo toogtay wiil asgari ah oo la shaqaynayay guddoomiyaha degmada wiilkii markay dileen kadibna ciidamada amniga iyo ayagu ay isweydaarsadeen rasaas oo sidoo kale mid lagu dhaawacay mid kalena isagoo bed qaba gacanta lagu dhigay beryahan waa nasiib diroda kooxahan caadaystay inay baabi'iyaan shacabka soomaaliyeed waxyaabahay adeegsanayeen oo cusub ayay ka mid tahay nasiib darada taagano marka waxay tahay niman dhallinyaro ah oo muwaadiniin ah oo soomaali ah ayaa inta wax lagu soo akhriyo oo lasoo qaldo ayaa waxaa laleeyahay kaaleha soo dila dadkiinnii soo dila guryihiinnii madaxdiinna baagsada oo qarxiya marka waa caqli aad iyo aad u qalloocan guracan argagixisada caalamiga ah aragtidooduna kama weynaato inay kuwa aan fahamsanayn waaqaca ay adeegsadaan oo intay yacni marin habaabiyaan ay yidhaahdaan guryooda soo soo guba ma ahan dhibaatadu meesha ay ka jirto soomaaliya keliya meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay ka jirtaa dhallinyarada soomaaliyeed maantay la duubsaday maalin iyo habeenba loo sheego waxyaaba mataqaanaa yacni diinta inay ka mid tahay lagu marin habaabinayo laakiin aan raadku lahayn waxaan uga digaynaa inayan ku kadsoomin dhagarqabayaasha argagixisada ah ku soo duulay dalkeenna iyo dalal kale oo ka mida dalalka islaamka runtii dhibaatooyinka dhaca ee aada u jeediin waxay u gaar tahay qaar ka mid ah dalalka islaamka dhibaatooyinkaas waa ka bad qabaan dalalka kale ee aan islaamka ahayn ama hadday dhacdona aaday u yarta marka waxaad dareemaysaa marka inay tahay qatlu diin biismi diin diintii ayaa la dilayaa waxaa lagu dilayaa isla magacii diintaa lagu dilaya waa dhibaato dad si negatif ah ama khaldan u fekera ayaa aragtidaas qaatay saamayn ku yeeshay bulshadii qaar badan oo bulshadii soomaaliyeed ka mid ah ama bulshadii caalamka islaamka ka mid ah ayaan arrintaas ka raarideen marka dhallinyarada soomaaliyeed lagu khaldaayo yacni falalka noocaas oo guracan waxaan uga digaynaa inaanay ku kadsoomin inaanay walaalahoo dilin inayan gubin waddankooda dadkooda inayan dilin ee ay dalkooda si nabad ah uga shaqaystaan maantay waad u jeediin rag dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo weliba yacnii dadkii maantay dalku u baahnaa ah ayaa la halligay lasoo dagaalgeliyey weerar ku soo qaaday yacni ciidamadii dowladdooda qaar badan ay ku dhinteen qaarna ayagoo dagaalambaya lasoo qabtay ayagoo dhaawacan halkan jooga mar haddii gacanta dowladda ay soo galeen waxaa loo bandhigi doonaa cadaaladda balse waxaan idiin sheegayaa kuwa ay suuragal tahay in hadda kadib lasii qaldo inay ka waantoobaan oo aan yacni sidaan oo kale foolxumadaan oo kale yacni ayagu u dagaalamaya inay gurigoodii gubaan ama guri walaalkooda ama dalkoodii ay gubaan inaan mataqaanaa gacanta lagu soo dhigin ama ayaan si xun u dhiman waxa waaye waa adduun iyo aakhira beel waaye arrintaas marka arrintaasaan rabay inaan kelmad ka idhaahdo ciidamada dowladda iyo eh, eh, yacni eh, hay- eh, yacni ciidamada dowladda eh, kuwa difaaca iyo kuwa amniga waxaan uga mahad celinayaa dadaalka eh, nafurnimada ay u taageen habeen iyo maalin Eh, waxaa kaloo aan ku boorinayaa inay dadaalkooda sii wadaan dhagarqabayaashaasi eh, in naftooda ay u baqaan maahane u nixi maayaan dadkooda iyo dalkooda sidaa darteed inayan isdhigan meel walba oo ay joogaan ay ka feejignaadaan sidaan oo kalena ay cashir u siiyaan marka ay kuwa aragtida khaldan ay ay isku dayaan inay eh, dadkooda waxyeeleeyaan inay cash- jawaabtaas oo kale ay bixiyaan intaasaan ku
waayahay dhegeystayaal guud ahaan weliba intaa ka afmeera barnaamijka kulanku warsan oo nabada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo barnaamijka oo kulib aasaare wasiirdareysayaal dhegeystayaal ah anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madan kudeerta weliba imaamadaay saaxiibkayga bilaal hilaal intay barnaamijku barnaamij lamid reedun kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka hoosin ku tago sidaas iyo amiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu